Waxay la dhawaan likuwada in ardayda dugsiga sare yuan fadheedanga imtixaanka shahaadiga ee fasalka tum ilaa maada walibana ardayda yuwadana dadaali yuanka diyaar garoobaya imtixaanka dowladda iyadana maamulada iskuulka ardayda siyaayanga muraajaco walaagya habaradenge gadoomiyaha midooda iskuulka nidaamiga ee degmada baydhabo ahna maamulaha iskuulka almacrifa muxudiinga shariifa iyo kuwarbiya diyaargarowga ardayda yoonka jaran imtixaanka usooni sheegay in ardaydiiyo macalimiinta bayowadanga dadaala sida fayle imtixaanka langala lahaya gadoomiyaha midooda iskuulada nidaamiga ee degmada baydhabo ahna maamulaha iskuulka almacrifa muxudiinga shariif usoona kuwarbiya diyaargarowga imtixaanka dugsiyada sare ee dowladda yaa ardayda waalidiinta ka booriya ilaalinta nidaamka lan astaya imtixaanka xilliyadii imtixaanaadkii maadaama diraasada bilii sebtembar ha bilaawatay geekana mayba diyaargarow badan langalahaya imtixaanaadkii haddii hadafada imtixaankii naqligii haddii hadafada imtixaankii shahaadigii insha allahu tacaala jadwaladan waa walha shaaci haddii hadafada imtixaanka oo foomfoorka oo dowladda dhexe insha allahu tacaala tumiyo afarta bilun iyo bilaabado doona biidn illahi tacaala bilun juun tumiyo afartiye meela bilo imtixaanka siidaadka ee dowladda koonfur galbeed isun eidka bilaabado doona labaati kowda isla bilun shanaad insha allahu tacaala marka may dareemahayna ini diyaargarow badan la wada galahay haddii hadafadii dhinaca ardayda oo runtii ada dareemas inay raxanraxan inay isdiyaaryahayaan si imtixaanaadkaasi insha allahu tacaala haddii sadiid imtixaanba qaybo oo dugsiga sare oo foomfoorka eh dugsiga dhexe oo eidka eh oo shahaadiga iyo guud ahaan imtixaanka naqligaba may diyaaryahayaana diyaargarow badan iyo ku muuqada insha allahu tacaala ununa mayley in rajayana insha allah nataa'ij fayliniyo helaan biidin illaahi tacaala marka guud ahaan may bajare diyaargarow iyo baraarug badan oo dhinaca imtixaanaadka ah waana waktigun bilunba gebi ahaan may nagada doontee bil imtixaanaad oo guud ahaan lan diyaar garoobahay mayna rajeynay maalinta imtixaanka inay lan wada fadheeda doono biidn illaahi tacaala haddii unana bahda walbarashada guud ahaan anoo ka hadalow magaca bahda walbarashada insha allah may oo diyaar an ana inun imtixaankasi kuwada qayb qaadana biidn illaahi tacaala maalintiiyo iyo jadwalshe iyo waktishe biidn illahi tacaala ardayda dugsiyada hoose iyo dhexe iyo hadda andareere imtixaanka iyadoona ardayda fasalka siyidaad iyo tum ilamaada dhawaan galo doonanga